mashruuc wax lagu qabanayo dadka u nugul dhibaatada deegaanka ayaa laga daafuray magaalada muqdisho ee caasimada dalka mashruucan oo ay maalgelinayso hay-adda maraykanka u qaabilsan cuntada u s aid ayaa waxa uu socon doona muddo shan sano ah kaasi oo loogu talagalay inay ku baxdo adduun lacageedoo gaadhaya milyan oo dolar ku dhowaad siddeetan kun oo qoys ayaa la filayaa inay ka faa'iidaystaan mashruucan oo sanadka ugu horeeya sagaaliyolabaatan milyan oo dollar lagu bixin doono guddoomiyaha hay-adda sodma maxamuud macalin cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyey mashruucan iyo sida ay dadka soomaaliyeed uga faa'iidaysan doonaan sodma ayaa hore u qaadaysa awooddeeda hogaamineed laga bilaabo ka jawaabista xaaladaha bini'aadanimada ee degmooyinka loo la xoreeyey ilaa iyo dhisidda nidaamyada digniinaha hore ee khataraha masiibooyinka iyo ballaarinta mashruucyada adkaysiga dadaaladan ayaa bixinaya aas-aas adag oo laga gaari karo guusha barnaamijka r f s a daafurka mashruucan wuxuu astaan u yahay cutub cusub oo soomaaliya ah waa cutub ay diiradda saaran tahay adkaysiga iyo isku tashi iyadoo bulshada loo suurto gelinayo in loo dhiso kaabayaasha si ay sharaf leh si ay si sharaf leh u wajahaan caqabadaha maadaama aan la tacaalayno caqabado soo noqnoqda sida abaaraha fatahaadaha iyo iyo sugnaan la-aanta cuntada muhiimadda iskaashiyaynu waa mid aada u weyn